munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kana aflaxday macadka al aqsa ee culuumta shareecada iyo carabiga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisiyo marti sharaf kale maamulaha macadka al aqsa isaaq deerow cali ayaa ka waramaya aas-aaska macadkii ardayda qalinjibisay macadkan wuxuu la aasaasay labada kun labaatan iyo kowda bishii lixaad ayuu la aasaasay macadka markii la aasaasay waxaa lagu aasaasay hal qol hal qol ayaa lagu aasaasay macalimiinta maadooyinka bixinayaan markii hal maalin fasalka ku jiro maalinka kale meel jid ah ayaa u istaagi jiray meel kale fadhiisanaya ma lahayd haddana maanta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gaarsiiyey macadka inuu meel shan qol ah oo keligiis oo jamaaca khamiis ku shaqaynaya ilaahay inuu waxaan xambalyo u dirayaa ardada qalin jibinayana maanta waxaan leeyahay hanii jaban hor sii socdo si culamadaba noo sheegtay insha allahu tacaala cilmigii iyo waxay idinka ku aflaxadeen aada barteen insha allahu tacaala idinkana inaad hor usii weydaan qaar ka mida marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada diinta islaamka oo xil aan iska saarno mucalimiinta iyo maamulka machadka aada bay ugu mahadsan yihiin inay xil iska saaraan waa nogsoonnahay fadliga iyo sharafta iyo maamuuska uu leeyahay cilmiga iyo ciddii barata sharaf waxaa ugu filan inuu ku barayo xaqii rabbi uu kugu lahaa tabaaraka wa tacaala waa xaqa ugu weyn waana xaqa ku xiga xaqa alle ilaahi subxaana watacaala qur-aanka meel kasta markuu xaqiisa sheego xaqiisu waa tawxiidka wuxuu ku xijiyaa xaqa waalid dembiga ugu weyn oo ilaahay lagu caasiyana waa inay ilaahay cid kale wax loogu daro runtii waxaan bogaadinaynaa dalkeenna in macaahidda la badiyo dadka muxsiniinta ah dadka lacagta hayo liskaashado macaahidda nooca la badiyo dhinacaa loo bato laakiin dhinacan kale markaad aragta aadaa loogu badanya aniguna aan qayb ka noqdo farxaddaas inaan la qaybsado ardaydayna dubcada koowaad ee maanta ka qalin bedelanaysa macadka al aqsa dufcaddan ayaa dufcaddii koowaad ee ka qalin jibisay macadka al aqsa tan iyo markii la aasaasay